macalimiintaan isku xijin doonaa macalin warfa oo hadee maanta dhan nala hadlaayay oo introduction ma baahna dee macalin warfa
aad baad u mahadsan tahay muxuu ahaayena saciid waxaan wax badan ka hadli maayo anigu waxaan usoo joogsaday halkan inaan taageero dhisitaanka ama tayeynta jaamacadda gado ee baadheere si aan taa u sameeyo waa inaan ka hadlaa camuud university camuud university waxay ku taalaa mxuah gobolka awdal oon anigu ka socdo oo meesha aan ku dhashay ah camud university wuxuu ahaan jiray dugsi hoose iyo dugsi hoose iyo dhexe iyo sare inkasta oo dagaal weyne ka dhicin boorama bal asmada ilaahay markii nineteen ninety one kii dadkii qaarkood inta yaaceen bay jingadihii bay la fuqeen markaasaa ciddiisa soo taagay iskuulkii cid dhiganaysaana ma jirto iskuulkiina sidiiba ku baba laakiin boorama waxaanad ururin karayn dhagaxa waayo dhagax bay ka dhisan tahay dhagaxa ma dumin kartid laakiin jiigada iyo qoryaha waad qaadan kartaa iyo albaabada nin baa sacuudiga ka yimi macalina magaaladiibu sidaa u dhex maray wuxuu arkay macalimiintii jaamacadda soomaaliya macalinka ka brofesaradii jaamacadda soomaaliya ama gahayr ha noqoto ama ha noqoto medicino ama siela foole ama beeraha midkay doonto ha noqotee macalimiintii oo wada tuban magaalada boorama dhexdeeda oo qaad uun sugaya shaqa ma jirto meel loo shaqo tegaa ma jirto dawladii markaa ma jirto qof kastiba qaadna waaba la garan waayo waayo muddo badan bay ku maqnaayeen xamar marka markay soo laabteen ay boorama ku soo laabtay waaba la garan waayo adaa ahayd baa lagu yidhi marka ninkaa ka yimi sacuudiga uunbaa tegey camuud iskuulkii camuudey tingaduu soo iibiyey wuxuu albaabkiina wuxuu ku qoray camuud university it was that simple macalimiintii wuxuu yidhi shaqaalaa la qoraya macalimiin baa la qorayaa jaamacadda macalimiintii magaalada joogtay baa soo codsatay inay jaamacaddii macalin ka noqdaan shilinna ma hayo dollar ma hayo markuu soo wada xereeyey buu yidhi haddaba dadka u raadsada misaarkiini ardaydiina waaba intay doonayeen kuraastana xitaa guryahooda ay ka soo qaateen sanad intay gaadhin intaasoo fakalti ayay lahayn maxay dadka kale kaga wanaagsanaayen magaalada boorama kolkii horey macalimiin u badnaayeen qof kastoo iskuul ka baxaaba macalin buu noqday ama ku jaamacadeed ama ku dhexe ama ku sare waad wada ogtihiin gobolada xamar oo dhan baad ka timaadeen waxaan ujeedaa soomaaliya waxaad ka timaadeen bay waxaad ka timaadeen gadow waxaad ka timaadeen banaadir bari hargeysa burco inta ragga meesha fadhiyo oo dhan islaan u wada garanayo marka waad ogeydeen meel kastada inay joogeen macalimiin reer boorame macalimiintii baa boorama usoo qaxay waktigii la qaxayay iyo ka internal baa ku dhacay displacement boorama yimaadeen ninkaasuu ilaahay usoo diray oo yidhi jaamacad baan samaynaynaa ilaa maantana dhibaatada ugu weyne haysataa maanta maxay tahay markay jaamacaddii kasoo baxeen shaqo ma haystaan markaa wuxuu doonaya ninkii jaamacadda kasoo baxay inuu quri qaato dhibaatooyin dadka kala haysan baa haysta reer boorama laakiin kiina maxaa haddana wanaajiyey oo yani culayskaa ka qaaday ree muxuu ahaa reer burca iyo reer boosaaso iyo waayo yay shaqaaleeyeen imika wad wada ogtiina macalimiinta boorama kasoo baxda ayay shaqaaleeyeen oo ka dhigay iskuuladii boosaaso iyo bari iyo meel kasta miyaynay sida ahayn marka waxa weeye insaanki siduu sheegaya ayaanle mahamed siyaad bare iyadaa iskeenaysa haddii aan wax wada baranno inakoona war uhaynu baaban midoobaynaa iyadoona laysku keenkii qasbin isagoona qofna la qasbin uun baan midoobaynaa mar ay noqotaba waxaana ina midaynaya jaamacadaha marka that's why ay muhiim u tahay inaan taageero jaamacadda